bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiin fayle saaxiib yaalla ka dhawaada warka hamiinimo ee raadiyaha warsan qodobada warkaana ka dheegi doontaan weliba aan kuwiina maamulka degmada gasadheere ee gobolka baay sheegeen in iyo karaad roogaan dadkii diyaaradii shalay degmadaas ka degi lahay tirasaasay wafdi geeka deeri degmo ku tirsan shabeellaha hoose dad horleen weliba cudurka covid nneteen iyo oon ka amoodana deegaanada somalilan kuliyad dhalinyare ayaa weliba hamiinkii xalay haytay la kadilay magaalada hargeysa ee maamulka somalilan galmudugna weliba iyo waraha ku saartay ciidamo iyo baabuur markaas laka wareejiyey akhbaaraadka binaankana dhageystayaal warkaana weliba aan kuwiina madaxweynaga dalka maraykanka donald trump ayaa weliba u safarin hanjabaada aan diray mucaaradka dalkaas maraykanka
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
labaatan ii lita bilo shanaad sanadka labada kun iyo labaatan ku hameennimo talaada ee warbaani ah galahaytan taasmay haayna qodobadii warkaan hameennimo aan ku weynaayeen diyaar garoobihii soo faahfaahsan diyaaradda shalay la ka rasaasay degmada qasa dheere ee gobolka baay ayaa weliba markaas ha ku baahaya warar shalbedelan iyoona maamulka degmadaas waraha ku saariyo sheegan in iyo karaad roogaan dadkii diyaaradda rasaasay diyaaradda ayaa weliba diyaaradda ayaa weliba ka dhiyay rasaasa fudud welina waa shilkan isa ku dhiyay degmada qasa dheere garoonka diyaarad degeenka ee degmadaas waliyar ku hor markii diyaaradda iyo markaasa ka dhawaatay garoonka diyaarado ee degmada qasadheera oo markaas iyo roogeen ciidamo niska jara etoobiya iyo weliba ahaan soomaalida wararkii waliba ay sheegaan in diyaaradda iyo markii damba kukati degmada qasadheera islamarkaasna iyo kanagati magaalada muqdisho walina diyaaradda iyo qasadheera jiitay gargaar nafaqo leh waa nafaqo eh oo markaasa iyo anwadi aadi iyo weliba onoga gudoomiyaga degmada qasadheere ee gobolka baay cabdirasaaq cabdi ibraahim iyo sheegay in diyaaradda oo jawi hoose markaas kaduulasi iyo rasaas ka furan ciidamo markaas ku tirsan ururka al-shabaab islamarkaasna rasaasta iyo markaas ku haleeli garabka iyo weliba qiyto dambe ee diyaaradda walina uuse sheegay in diyaaradda iyo waddi gargaar waana iyo anrornight hay-adda w f b islamarkaasna iyo si nabad a markaas aan ka degtay garoonka degmada qasadheera kureedna markaas iyo ka nagatay magaalada muqdisho anka dambeyn waliba uuse sheegay in iyo markaas karaad roogaan dadkii ku dambooyey in la rasaasay diyaaraddaas islamarhaantaasna ciidamada dowladda soomaaliya iyo hang amisom iyo wadaan howlgallo markaas iyo ku wadaan deegaanka markaas diyaaradda laka rasaasay oo dhawaatay garoonka diyaarad degeenka ee magaalada qasadheere bilan horaantiya yaa diyaarad markaas ka dhiidi berdaala taas oo markaas iyo ka amoodan li qof walina markaas mas-uuliyiinta maamulka iyo sheegana in ciidamada etoobiya rasaaseeyeen diyaaradda walina iyo hadda ka dareerta diyaaraddaas hadhiidii baaritaan la hariira sababta diyaaraddaas la hanridi magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ayaa weliba geeka diray wafda usoo hogaamiyayay senator xuseen cali xaaji oo ku tirsan minka kora ee baarlamaanka soomaaliya iyoona meelaas laha ka dhawahay wafdiga senatorka weliba markaas kumid haayay wasiirka muro gudo maamulka koonfur galbeed iyo xubno kale walina meelaas ha ka dhawaayay gudoomiyaga gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax mas-uuliyiintaas ayaa weliba waa mas-uuliyiintaas iyo kan maamulka gobolka iyo weliba magaalada marka iyo kushiid ka doonana xarunta cusub ee maamulka gobolka oo sabuuta markaas ka shagay doona iyoona markaasintaas kuriyada kulan la qaada doonaan guddoomiye najax iyo xubno kale walina la rajeeya ahay in saas oo kale iyo kulamo la qaadadan odayaasha dhaqanka iyo dhiibo shil bedelan ee bulshada magaalada marka dad horle ayaa waliba cudurka covid nineteen ka amoodana degmada waa deegaana ku mid ee maamulka somalilan somalilan yaa weliba geeka oo talaade ee iyo shaacile natiijada dad markaas lanku shakisanaayo cudurka safmareenka e ee coronavirus haanaas oo baaritaano markaas lakasoo biihaano ku mid ah oo laku helay cudurka covid nineteen meeladad kalena markaas laku waayay saas oo kale weliba la sheegay dadka cudurkaas harididii haano ku mid ah iniyo amoodan warha kubahi guddiga somalilan qaabilsan xakameeyowka cudurka covid nineteen iyo weliba iyo sheeganay inii dadkii la baaray in tumi afar qof ku mid ee cudurka laku helay haanaas oo markaas hadda iyo ka jaran xaalad karantiil ah taas oo kale guddiga waliba ayuu sheeganay in lama qof oo horle markaas u roogtay magaalooyinka hargeysa iyo boorama iyo cudurkan amudan taas oo dadka deegaanada somalilan ka amuday covid nineteen kudhikaasato midooda qof ka dambeyn guddiga waliba ayuu sheeganay in tirada guud ee cudurka coronavirus laku ka heli deegaanada somalilan iyo deertii lama boqol tomitooda qof siyeed qof iyo waliba la sheegay iniyo kukahan cudurka meelo tomitooda qof kalena iyo amudan cudurka coronavirus wasiirka amuuro gudo galmudug axmed macalin fiqi ayaa weliba laka wareegiyey dhammaan gaadiid dagaal oo markaasi wadeen maleeshiya beel waa maleeshiya maalmoodii hora weerar markaas ku jeesidii fariin ciidan waa fariisin ciidanka danab ee xooga dalka iyo walahayeen duleedka koonfureed ee gaalkacyo ciidamo lihaad iyo markaas ka dhow boqolaal iyo weliba gaadiid waweyn oo markaas dagaalka ee tiradeena markaasi dirasa shan baabur oo wasiir fiqi horkahaya weliba xalay sakdii dhexe iyo dirina magaalada dhuusamareeb iyoona markaasi ha ku bahi tuulada saaxo qurux oo markaasi degmada goldogob ku tirsan galmudug ayaa weliba ayuu sheeganay in ciidamada iyo weliba gaadiidka iyo ku mid noqdo doonaan ciidamada daraawiista galmudug iyoona markaasi laka waa lakula xisaabtamo doonaa baaritaano markaasi lakasoo bii doonaa ciddii markaasi mas-uulka ku haytii weerarkii iyo weliba falkii laku weeraray saldhigga ciidamada danab ee gaalkacyo ku dhihi sabtidii labaatan sideedii may labada kun iyo labaatankii galmudug iyo waliba ayay sheegtay in ciidamada iyo weliba baabuurta iyo kumid nagdo doonaan ciidamada daraawiista galmudug iyo weliba saas oo kale kale xisaabtama doona baaritaanada lakasoo bii doonaa weerarada inta badan iyo jeesitaayaan maleeshiyada galmudug ku dagaalamaasa ee dagaal beeleedyada nukuhada meelo warkaasinku kooyahay dhugunsidayaal raadiyaha warsan ee baydhabo rag hubaysan waana karo ka hubaysanaayay toore tooro ama mindiyiya weliba xaafad ku tirsan magaalada hargeysa ee somalilan iyo kadilina kuriyi dhalinyarahay waana ku mid ahay dadka ka nool magaalada hargeysa ragga hubaysanaaya weliba markaasa wararka laku helahay iyo sheegahayana in kuriyka lakamaga dhow jiray cabdicasiis farxan jaamac iyo toorey ka dileen iyona markaas intaas kuriyad goobta kuroori waana saas oo kale ku qaadadii moobeel isuwadeeda kuriyka mas-uuliyiin ku tirsan maamulka magaalada hargeysa iyo weliba ayuu sheegana in kooxdii tooreyta ka dili kuriyka dhalinyarada ah iyo goobta markaasi ku baxeen haabahaatoo ciidamada booliska iyo howlgalo magaalada kuwadaan hanaso iyo karaad roogaan raggii dilka ku jeesida magaalada hargeysa magaalada hargeysa ayaa dhowr jeer oo hora weliba ku dhiyay falal noocan oo kale ah oo xiliyada hamiinkii iyo dhalinyarada tuureyta ku hubaysan iyo ku weeraraayan dadka shicibka ah oo markaas ku dhigtaayan moobeelada lanka diidona iyo dilaayan safiirkii hore ee turkiga anfadhiyay soomaaliya ambasator kani toron iyo weliba midooda africa usa ku dalbaday ini iyo faragelinta ku dhaafan amuuro soomaaliya gaar ahaana arrimo siyaasadda oo waktigan marahay meel adag war qoraale oo markaas hakubahi safaaradda turkiga ee soomaaliya gaar ahaana magaalada muqdisho oo safiirku saaliki bartis twitterka iyo weliba markaas ku digay midooda africa ini iyo fargeliyaan arrimo soomaaliya islamarkaasna la sheegay in siyaasadda soomaaliya waktigan iyo marahay meelhun madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan iyo weliba xildhibaana waa xildhibaan cabdirashiid xidig oo ku tirsan xubnoogii isbedel doonka haay ee sidawig markaasa ku dharafi hadalkii wakiilka midooda africa ee soomaaliya uuse markaas ku sheegay shirkii golo ammaanka ee qaramada midoobey kaas oo markaasa kuku hadlaayeen heliiskii nairobi ee axmed midoobe iyo weliba xidig iyo saraakiil kale oo jubbaland ku tirsan iyo meel iska diiran madaxweynaha dalka mareykanka donald trump iyo weliba usuna waa ka hanjabay ini shirweynaga xisbiga jamhuuriga waa laku bedeli doonaa haddii iyo sii dareeraan tallaabooyinka laka hadidahay iniskooyowka bulshada munaasabadan iyo weliba laku waday ini iyo dhiida ama ku dhiida waqooyiga corolina labaatiyo afartay ama laba labaatiyo afarti ilaa labaatiyo todobadii bilan una ku gudi jarna ee may haana ku dhow boqol kun oo qof iyo weliba dalka maraykanka iyo n ka amuudana cudurka corona gobolada qaar iyo weliba iyo qaadana tallaabooyin adag oo markaas lakala tacaalahay faafowka viruska coronavirus dhegeystayaal warkii haminime warsan kurudararteen surunkan inaan ku dhinyi warka waliba sindirisi ayaan u jecel cabdullaahi jeriya farsameeyey warka warkan warkii hiireed intii unanku kulamo doon waliba sin ku tabaana sidaasi nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu